wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda somalilan xuseen cali ducaale oo maanta hor yimid fadhigii golaha wakiilada oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi cabdiraxmaan caro ayaa halkaasi waxa uu warbixin ka jeediyey la xidhiidha nidaamka guud ee dalka ee la xidhiidha macdanta iyo tamarta dalka isagoo khudbadaasi oo dhinacyo badan lahayd kaga hadlay mas-uuliyadda wasaaraddaasi oo dhinacyo badan leh waxaanuu xusay inaan wax midho dhala weli laga gaadhin arrinta macdanta hase yeeshee ay socoto macdan baadhistu sidoo kalena qodobada ugu waaweyn ee khudbadiisa waxaa ka mid ahaa inay labada bisha labaad ee sanadkan ka qeybgalayaan isaga iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi shir weyn oo ka dhacaya dalka koonfur africa waxaa kale oo ka mid ahaa iyaguna qodobada ugu waaweynaa khudbadda oo halkaasi golaha ka horjeediyey shirkadood oo shidaalka ka baadhaya dalka oo uu sheegay inay si rasmiya u bilaabi doonaan qaarkoodna ay haatan diyaar yihiin isagoo intaasi sii raaciyay inay shirkadii hore shidaalka u baadhi jirtay ee general energy ay soo noqonayso ayna dib u bilaabi doonto hawaheedii shidaal baadhista dhanka kale waxa uu xusay inay soo curiyeen oo ay soo wadaan golahana horkeeni doonaan sharci kala xadaynaya hababka korontada ee dalka jamhuuriyadda somalilan isagoo intaasi sii raaciyay inay bedeli doonaan sharciyadii hore ee shidaalka oo uu sheegay inuu yahay miduuga isagoo tilmaamay inay fulinayaan soo jeedina ay gole u soo jeediyeen iyo bulshooyinka ku dhaqan deegaanada shidaalka laga baadhayo oo uu sheegay inay aada ugu wacigeliyeen sida ay ula shaqayn lahaayeen shirkadahaasi isagoo sheegay inay deegaanka aada u ilaalinayaan shirkadahana kala dardaarmeen ilaalinta deegaanka iyo inay waxyeeleeyaan deegaanka ciidama uu sheegay inay la shaqayn doonaan shirkadaha kuwaasi oo uu sheegay inay ka mid yihiin ciidanka qaranka balse aanay ahayn ciidan ajaaniba iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin arrinta heshiis sida shirkadaha caalamiga iyo qodobo ka mida dastuurka oo uu sheegay in arrintaasi uu kala tashan doono golaha wakiilada daba dhegeystayaal khudbadaasi oo dhinaco badan lahayd iyo waxaa ka mid ahaa waxa oo aan mas-uuliyaddeeda ka mid ah horumarinta iyo kala xadaynta korontada aynu isticmaalno dhalinteeda gudbinteeda iyo qaybinteeda iyo waxyaabaha kala duwan ee korontada laga dhalin karo sidii magaranaysaa loo horumarin lahaa ama loo kala xadeyn lahaa iyadana mas-uuliyadeeda ayay ka mid tahay dabcan mas-uuliyadda ugu weynaa xagga tamarta ku saabsan ee dowla wasaaraddan ay ku hawlantahay waxaa weeye shidaal baadhis iyo shidaal soo saaris haddii ilaahay khayraadkan dhulkeena uu geliyey intii aanu biyaha mas-uuliyaddeeda haynay sidaa ula socotaan runtii markii mas-uuliyadda anigoon qaaday laba kun iyo tobankii waxaan kusoo beeganay abaarihii abaaraha ugu waaweynaa mid ka mid ah taasi marka waxay yani na saartay mas-uuliyad gaaray inaan wax ka qabano xagga biyaha sanadkaa iyo badhkaa ugu horreeyey mas-uuliyaddaanu wahaynay biyaha wax badan baanu ka qabanay tanaba ilaa konton ceel waan noqonnay mashruucii ugu weynaa ee biyoodna waanu soo xiro gelinay oo uu yahay mashruuca ugu weyn mashruuca nimka socday hargeysa ee dhowr iyo labaatanka milyana iyo dhowr magaalo oo kalena mawti biyuhu ay gaarayaan insha allahu mashruucana runtii curinteeda iyo xerogelinteeda iyo maalgashiga aanu keenay mas-uuliyadda innaga garanaysa mugta mas-uuliyaddeeda lahayn aada iyo aada mugta mashruucaasi si fiican buu imika u socdaa insha allahu dhaqsuu bilaabi doonaa dhisidiisii xagga macaadinta haddaan taabto waxyaabaha nooga qabsoomay dhowr geedsan ayaanu bixinay oo aanu mugtay siinay sharaa'ic caalamiya tiraba saddex kambani ayaanu isna haydiin baadheen waxaa la yidhaha industrial mineralska mineralska macaadinta yani waaweyn ee ka mid tahay birtu dhuxush waxyaaba caynkaasa iyo insha allahu hadii la heli kara mugta wax dalkeena ku jira hadday british versus waxa la yidhaha dahabka runtii dhowr shirkadood ayaa saddex shirkadood tiraba ayaa baadhay oo muddadaa imikaanu joognay baadhitaan ku jiray wax ay xasiliyeen oo ama ay heleen oo really commercial in cash tijaariga geli kara weli ma helin marka arrintaas xagga macaadinta runtii midho dalkeedii weli weynoo laalan yahay kamaanaan soo xadhin insha allah waynu ka hawlanay inuu kuwa iyo qaar kaleba inaanu magaranaysaa aanu dalka keeno aanu baaditoonkaas aynu sidaynu heli lahayn macaadinta jaariya aanu magaranaysaa helno waxyaabahaan wiil qabanay sidaan muuqaalka dalkeena khayraadka ku jira aanu sare ugu qaadno anigu sharar badan oo caalamiya ayaan ka qayb galay kii ugu dambeeyey waxaa kii aan australia tegay oo dhowr kun oo shirkadood aan u bandhigay khayraadka dalkeena yani ilaahay dhigay aynu isleenahay yani kamiya tijaariya baa laga heli karaa laga soo saari karaa kuwa runtii waxaa laga yaabaa in qaarkood sharaa'igan dariga ay saragnay inay dalkeena ugu yimaadaan insha allahu sanadkan oo ay damaynayaan waxaa kaloo noo qorshaysan in aniga iyo agaasimaha macdantu aanu ka qayb galno bishan labaad ee soo socota shirweynihii ugu weynaa ee adduunka ka dhacay ee ku saabsan macaadin oo ka dhacaya magaalada la yidhahdo cape town oo noqonaya muxaa kii markii ugu horreysay ee somalilan ay magaranaysaa ay ay ka muuqato iyadoo dowlad ahaana shirka waana lagu macsuumay waanan ka hadlaynaa as a speaker baana looga macsuumay inaanu ka hadlo aan mugtay ka khayraadkeena ka warrano ilaa shan kun oo sharikadood ayaa imanaya oo dunyada isaga imanaya meel ay joogaanba waa markii u horreysay ay aynu calankeenu uu ka muuqan doono calamada dowladaha afrika kasoo qayb gelaya oo lagu daray brograamka calankeena ee ku dhex yaalla taasina runtii waa markii ugu horreysay dhacdo in calankeenu ku dhex yaallo dhowr iyo toban dal oo afrika oo kasoo qayb gelaya sharcigan kaasoo caalami ah taasina waa guul inoo soo weebtay waxaanu haddee bayd maayo maxaaha aanu hawsha ugu weyn runtii aanu ku jira ay tahay sidaa u ogtihiin arrintan ku saabsan shidaal baadhista markii aan mas-uuliyadda anigu aan qaaday mas-uuliyadda aan qaaday wasaaradda aan mas-uulka ka hay iminka laba sharikadood oo yaryar ayaa joogay dalka oo heshiise ka haystay dowladdii aan ka ka dhaxalay xukunka runtii sidaa u ogtihiin wax really activity-a ama xarakadoo socotay may jirin oo yani shidaal baadhisoo weyna markaa aan daab dhaxalay may jirin maanta oo ay maalinka maanta two thousand fourteen tahay sanadkii baa bishii ugu horreysay waxaan idiin sheegayaa gole in toddoba sharikadood oo caalamiya ay dalkeenna ama ay ka shaqaynayaan oo iyagu ay operators noqonayaan ama ay saami ku leeyihiin shaqadaa socoto toddoba sharikadood oo caalamiya waan idiin tirinaya magacadooda ganeel dino ofir ragas jaka resources sterling ansan and petrogas waa toddoba kambani oo caalamiya ayaa dalkeena maanta ama ka shaqayn doono oo obratoraygu shaqada qabanaya ama saami kula shaqada socota afar sharikadood ayaa shaqada bilaabaya sanadkan insha allahu sida qushuur noogu yaallo afartaa sharikadood shaqada bilaabaya sanadkan waxa weeye ganeel dno ragas iyo ansan meeshan aynu mandaqadeena aynu ku naalaa sida saa u ogtihiin waa maaha mandaqad kamaniyaasha caalamiga ay magaranaysaa u arkaan meel ay wax maal gashan karaan caqabaad badan ayaa moogtay aanu moogtay naga hor yimi soo jiidashada sharaa'iga caalamiga inaanu keenno waase ku guulaysan inaanu sharaa'iga caalamiga dalkeena keenno iyagoo caqabaad badani ay ay magaranaysaa na hor yimaadeen oo loo arka meel khatara ee magaranaysaa yacni dhibaatooyin badan leh oo xagga amniga iyo yacni baqasho weyn sharaa'iga qaarkood ay ka haystaan waxyaabahaas oo dhan oo waxaasoo caqabadaa runtii waan ku guulaysanan oo sharaag intaa leg xaddigaa leg ay maanta dalkeena shaqo ka bilaabayaan waxaa yaaba inooga qabsoomay xagga shidaalka haddii aan yaro taabto sharikadii ganeel iyo sharikadii ofir waxay qabatay waxa la yidhaha e i a ama environmental impact assessment waa shaqada ugu horreysa ee sharikad walbo mas-uuliba ay ku khasban tahay inay qabato annaguna aan moogtay aanaan ka dhaafayn in intaan shaqa bilaabin waxa la yidhaha environmental impact assessment la sameeyo oo bay-adda shaqada bilaabmaysaa wixii mudare ay u yeelanayso sidii loo loo loo ilaalin lahaa ama loo dhimi lahaa yacni lagu dadaalo taasoo dhammaatay waxa kaloo ay sameeyeen wixii hawada sahanka hawada ee la isticmaali jiray diyaaradaha la isticmaali jiray ayaa iyaguna dhammaaday ilaa afar boqol oo kilomitr oo laymana ayaa la jeexay oo two d sajinka waxa la yidhaha laga lagu samayn doono waxa weeye sahankan dhulka ganaal sidaa ula socotaan shaqadeedii way hakisay bishii sebtembar ayna soo dhaaftay waxaase inoo wada cad oo aynu wada ognahay shirkadii eraari marnaba shirkad dalka ka tegayso ama ka baxaysa inaan ahayn shirkadaasi waxay caddaysay iyadoo maamulkeedii kii madaxii ugu weynaa ninkii madaxa shirkadda ahaa iyo maamulkiisii oo dham iyagoo wada socda ay bishii november ayna dhaaftay inoo yimaadeen oo inoo xaqiijiyeen inaanay dalka ka baxayn shaqadoodiina ay soo celinayaan runtii shaqada sababta ay u joojiyeenna waxa weeye wax ku saabsan waxay iyagu dareemeen waxa la yidhaha xasilooni darre ama security issues ayay magaranaysa u joojiyeen shaqada annagu taa omaanu arkin dalkeena wax la yidhaha xasilooni darre inay ka jirto laakiin dee waxa weeye shirkadii hadday iyadu dareen hadday hadday dareentay yacni amni darro ama xasilooni darro dee ma ma odhan karo isma hortaagi karo waxay u noo bannaan dowlad ahaan inaanu u samayno jawi ay ku shaqayn karto oo wixii cabashooyin ee jira ama xagga amniga ay ka cabanayso inaan u xasilino oo aan magaranaysaa sidii ay shaqadeedu markaa u fiirgalaysay inay security ay shaqadeedu u bilaabto laba bilood horteed marka sharikadaas iyadu waxa weeye waa shirkad soo noqonaysa waxyaabaha really yani shuruudaha ay ku xidhay inay soo noqotona waan idiin sheegi doonaa arrimahaasi markay xalismaan sharikadaasi diyaar waxay tahay in shaqadii halkii ka bilaato sanadkan sanadkan aynu ku jiro insha allah sharikada tian oo la yidhaha waa shirkad norwegiana sidaad ula socotaan ama hore u maqasheen sharikadaas waxay dowladdu la saxeexatay heshiis bishii afraad ee sanadkii hore sharikadii waxay wadataba soo diyaargarowday laba bilood horteed ayay dalka soo degtay xafiis bay ka furantahay hargeysa sharikada wayna la joogtaa dhaqsana way u imanayaan iyagoo madaxdoodii oo dhan wata inay la kulmaan dowladda la kulmaan oo dabeetana shaqadii magaranaysa siday u bilaabi lahayn qorsheedi karaan shirkadda raagas la yidhaaho oo iyadu kala wareegtay shaqadii shirkadda la odhan jiray ofir iyaduna waxay ku hawlan tahay inay timaado bishan aynu ku jiro gudaheeda ay dalka soo degto iyaduna u diyaargaroobaysaa shirkadii ugu dambeysay ee aynu dowladdu la saxeexatay heshiis oo la yidhaha shirkad ansa la yidhaaho oo shirkad yemaniya oo shidaalka yemen ka qoda iyo iyo suudaan iyadana december sanayna dhaaftay ayaanu heshiiska la saxeexanay shirkadaasina waxa weeye bishanaynu ku jirnay iyaduna imanaysa sidai ugu diyaar garoobi lahayd inay dalka soo degto oo shaqada bilowdo afartaa shirkadoodan sheegayba waxay diyaar u yihiin inay sanadkan aynu ku jirno ay shaqada bilaabaan ma ay dhicin laba iyo labaatankaa sanadood ee intaynu gulmadeenu la soo noqonay in afar sharikadood oo caalamiya dalkeena ka shaqeeyeen batroolka baadaan waa ilaahay mahadi maanta inaynu filayno afartaa sharikadood inay shaqada ka bilaabayeen sanadkan waxaan ilaahay insha allahu haddii inu gaadhsiiyo aan filaynaa shaqadaas hadday inoo socoto oo ay magaranaysaa aynu dhulka baadhista dhulka aynu dhammayno inaynu magaranaysaa dabeetana sanadka soo socda la bilaabi karo insha allahu qodaalkii la bilaabi karo ayayna filayna insha allahu waxyaabahaas aan oo qabsoomay aan ka hadlayo arrimaha shidaalka ka ka hadlayo inagoo ictiraaf aan dal ictiraafsay aan ahayn inagoo mudaqadka kale ku jira inagoo riili meelo caqabaad badan ay arrintan ka hortaagnaayeen ayay galiftay ayay gal waxaasoo caqabaad iyagoo ina hortaagayihiin misena waan ku guulaysan inaanu sharaa'ic caynkaasa ay shaqa dalka insha allahu ay ka bilaabayaan dhaqso uga bilaabayaan waxayala taabanaya xagga tamarta caadiga ee la isticmaalo oo mas-uuliyaadka yacni kalaxadaynteeda wasaaraddan ay ku haw iyaduna mas-uul ka tahay ee ku saabsan curinta korontada waxaan really aan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaanu muddo dheer imakaan ku shaqaynaynay sharci cusub oo kala xadeeyo oo kala haga korontada curinteeda gudbinteeda iyo qaybinteeda runtii xeerkaasi curintiisii waanu dhammaynay daraafkiisii waanu dhammaynay qabiqoryaalkiisi waa diyaar wuxuu u gudbay gariiqaanka guud insha allahu dhaqsi uga soo gudbaya golaha wasiirada imanaya golaha wasiiradana way markay wax ka dhiibtaan moogtay fikirkooda dhaqsa sida ugu dhaqsaha badan le ayuu usoo gudbayaa golaha xeer dejinta golahan sharafta le aan hor fadhiyo maanta inaan markaa ka faalloobtaan oo maganasa sharciyeysaan insha allah marka sharciga sharcigaasina waa sharci idinku soo socda waxaanu sidii aad iyo aad idinku borinaa insha allah inaan moogtay aa uga ku dadaashaan inaan sharcigaan saxiixsan waa sharci muhiima oo dalku u baahan yahay dal wala adduunyaduna ay leedahay electricity act waxa la yidhaaho sharciga korontada marka sharcigaasina insha allah waa sharci waa soo socda sidaa magaranaysa muxuu ahaayey u falaqaysaan oo aqbashaan waxyaabo badan baan ka hawlgalnay xagga korontada inaynu ka guuro ka gudubno diisashan laga dhalinayo korontada oo aada iyo aada dalka ugu qaaliya sababaha uu leerhkeenu qaali u yahay aynaan warshadayna dalkeenu ka samaysmi karin waxa weeye de waxaynu ka dhalinnaa korontada diisal baynu ka dhalinnaa aada iyo aad baan ugu dadaalay marka inaynu ka gudubno oo waxyaabaha duulimka jeegsanayso inay koronto jaban ku hesho oy ka mid tahay yacni korontada laga dhaliyo waxyaabaha dabiiciga ee dabayshu ka mid tahay ee qoraxdu ka mid tahay bandhig cilmiyeed ayaanu maalin beri dhexda samaynay bishii ina dhaaftay december oo si fiican magaranaysa usoo jiidatay yani shacbiga inay magaranaysa arki karaan inay suurtagal tahay in diis korontada laga dhalin karo waxyaabaha aan soo sheegay oo aynu markaas koronto aada iyo aada uga jaban aynu magaranaysa haysano aynu magaranaysa ka heli karno marka taa waxaad moodaa runtii in dhaqdhaqaaq badan imka ka socdo oo insha allahu aynu ka gudbi doono inaynu magaranaysa haddii bayd maan muxuu ahaayey diisashan aynu really aynu waktigii aadi qaal qaad qaaliga inoogu ah ee magaranaysa aynaan really warshadayn iyo waxba kale aynaan geli karin oo magaranaysa aynu rabna inaan wax ka ka jaban insha allah aynu mugta korontada ka dhalino qorshooyinka haddaan ka yara qorsho qorshayaasha inoo soo socda haddii aan yara taataabto xagga shidaalka khaasatan qorshaha ugu weyn runtii sidaal baarista markaan ka imaado waxa weeye inaanu shuruuc cusub samayno shuruuc cusub inaanu shidaalka u samayno waxaanu ku hawlanahay hadda inaanu bedelo sharcigii hore ee qadiimka ahaa eenu ku dhaqmaynay ee masooyinka ahaa aan sharci cusub samayno waxaanu sidaynu u ognahay isticmaalaa sharci qadiima oo laga dhaxlay dowladihii hore ayaan mugta yani imika inoo yaala oo aanan anfacayn oo toddobaad sanadii la sameeyey marka sharciga insha allahu waxaana doonayna inaanu bedelo muddo saddex bilood saddex sannadood runtii waxaa jiray sharci kale oo golaha gudihiisa dhex ku jiray inuu inuu inuu gudbo oo aan runtii dowlad ahaan aanaan u arkayn sharci in anfacaya inaanu ahayn sharcigaa runtii shirgudoonka aad iyo aad baan ugala hadalay inaanu sharci in anfacaya aanu ahayn aanu kana dalbay in sharciga inoo soo celiyaan dowladda u soo celiyaan si aanu sharci in anfacayo casriya cusub u curino oo markaa golahu nagala shaqeeyo oo markaa dabeetana aynu la jaan qaadno meesha adduunyadu marayso nasiib wanaag shirgudoonku arrintaa wuu nala qaatay sharcigaa qadiimkaah wuu noo soo noqday hadda markaa waxaanu bilownay inaanu aanu bilowno curintii sharcigaa cusub sharikad caalamiya oo garyaqaano dawliya ah oo norwejiyana ayay dowladdu la gashay heshiis siday wax ugala qabato curinta sharciga kontraadkaana dowladdu way saxeexday sharcigaas wuxuu ka koobnaanayaa afar qodob buu ka koobnaanayaa sharciga intaan la gaarin marka horse waxaa la sameynaya bolicygii baa la sameynaya siyaasaddii waxaa ku xigaya sharciga laftiisii xeerkii baa ku xigaya oo la yidhahda petroleum act waxaa ku xigaya xeer hoosaadyadii lagu maamuliyey howlgallada shidaalka oo la yidhaaho petroleum regulation waxaa kaloo ku xigaya sharci muhiima oo wasaar ahaan wasaarad ahaan dowladuhu marka dambe ay ka fekeraan laakiin anagu aanu nili waxaynu u baahanay inaynu sii horumarino aynaan riili suginba inta wax inoo soo baxaya sharcigaasna waxa weeye sharciga khayraadka dakliga khayraadka ka soo baxaya sida loo qaybsanayo oo la yidhaaho petroleum revenue act waxa taa aan uga jeednaa intaan waxba inoo soo bixin inaynu yeelano sharci dejinaya khayraadka hadday soo baxaan sida loo kala qayb sida loo qaybsanayo maxaa maaliyadda gelaya maxaynu dadkeena mustaqbalkiina udhiganaynaa maxaynu infrastructure ku samaysanaynaa oo aan lagu halayn dowlad markaa waktigaa mas-uuliyadda haysta inay magaranaysa sida u aragto magaranaysa hadday dakhliga cusubee kusoo xarooday dalka dee ay magaranaysa ay u isticmaal uu noqdo wax sharciyeysan oo sharci yaalla oo dalka u yaalla ku salaysan marka sharcigaasna insha allah wuu ku jira shuruucda aan doonayno inaanu curino oo aanu golahan usoo gudbino heerjejinta ah siday shuruucdaa u sameeyaan waxa ayaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah inaanu hirgelino go-aano wasaaraddani soo soo jeedisay oo golaha wasiiradu ka ansaxay bishii november qodobada ugu muhiimsan go-aanadaas aana doonayna inaanu hirgelino waxaa ka mid ah oo ku saabsan howlgallada shidaalka sidii magaranaysa loo fulin lahaa annagoo ka shidaal qaadanayna waxyaabihii yani carqaladihii ku timi hawshiis markii hore bilaabatay hakatay arrinta ugu horreysaanu rabnay inaanu ka bilowno howlgallada shidaalka afartaa sharikadooda sanadkan inooga shaqaynaya waxaa ka mida ugu horreynaya inaanu wacyigelin taama u samayno shacbiga aanu qadiyadan howlgallada shidaalka ka dhaadhicinno faa'iidaday leedahay oo aan riili kutrikuteen iyo macluumaad qaldan aan dadka laga dhaadhicin waxaa ku xigaya inaanu xidhiidinta bulshada adkayno oo aanu wax la yidhahdo community engagement samayno oo taasi ay noqonayso in deegaanadii waxyaabahan howlgalladan ka soconayeen la tago taasoo dowladdii hogaaminayso sharikadii oo keliya lagu sii daynay oo ay la socdaan guddiyaal la qaybiyey guddiyaal la sameeyey oo guddiyaashaas ay ka koobnaan doonaan dowladdii wakiil golihii wakiilada golihii guurtida muxuu ahaa odayaashii deegaanada deegaanada wax laga baadhay noqda oo magaranaysaa si wada jira loo tago deegaanadii dadkii wax lasoo la taa dadkii la taabto wax loo sheego laga dhaadhiciyo qadiyadani siday u soconayso waxyaabaha kaloo aana doonayna inaanu aad iyo aada uga howlgallo waxa weeye wixii sharaa'igu ay ku ballan qaadayaan ee horumarina inay noo caddeeyaan oo ay dabeetana wixii ay ku ballan qaadaan la arko oo aanun hadal on aanay noqon oo wixii iyagu imkaaniyad ay leeyihiin way fulinayaan ama ceel ha qodeen ama iskuulle yar ha dhiseen ama isbitaalla ha sameeyeen ay noo sheegaan markaa dabeetana loo sheego deegaanka iyagoo baahidii deegaanka la eegayo wixii loo qabanayo loo qabto waxaa kaloo jira oo yacni go-aanadaas ka mid ah aan doonay inaan fulino in la sameeyo ciidanka ilaalinta howlgallada shidaal baadhista in fact arrintaas jaraaidku jaraaidka qaarkood si khaldan ayaa mugta turjumaad uga dhacday oo ku saabsan arrintaa oo laleeyahay ciidamo ajaanib ayaa la keenaya ciidamo ajaanib oo la keenaya horta yaratee haba yaraatee ma jirto ciidankani maaha ciidan ajnabiya waa ciidan dastuuriya buu noqonaya hoos imanaya wasaaradda daakhiliga ما أنا نقول عيدا ذات أجانبي أي مقرن صايح كل ستان وعيدا ندي أي بلغ وعيدا نبي نجمع الله سمينا يا هو بليس كيم لترجع لقى سوا فلو أو لا سيقوني الله عربيه وترين في على سيو عيدا كان عيدا لو قلت لك يا معها إنه دجان كان مقرن موقتي شاف يعني يمادو يعني تصحوه هو يراها مقرن صار قصبا ماشي مقرن صار وحي كدعيان كدعيان وحوي عيدا كان وحوي إن حسلوني درجة حسلوني درجة هذا شرائع في الكريان لقى صاروا أو أي تريمان إن حولها أي وضع الإعلان إما عيدا لوجو هنشمية دجاجة ده أو بنجنا ساموكتي لوجو لوجو عدادين عيدا كان سبحان الله عيدا دستورية وحري للدستور كهر إيمان يوم عيدا عصوب على الصميم يا مجرى وبح جانب إيمان يا مجرى جانب إيمان يا عيدا كان مجرى حوي خبرة كعاوي سامو هرب تبابات يا حواحين كاسر ciidan kaasi waxa weeye ciidan sharaayinku aanay haddii aan la samayn aanay imanayn aanay shaqaynayn marka waa wax muhiima oo ayna really ka gudbi karin inaynu muujino inaynu seriouska nahay aadna dabna inooga tahay inaynu amniga ilaalino oo aynu nabadgelyada shaqadaa soconaysa ilaalino sidaa la ashrigeeda ee daruuri iyo ciidankaasi la sameeyo hawshiisi ayaa qorshihiisi ayaa dowladda ku jirtaa iminka waa laydinka talagelinayaa infact qorshihiisii marka mugta iminka hadda oo socda oo inoo khubrayna kala shaqaynaya waxay la fadhiisanayaan guddiga amniga ee golaha waxay kaloo la fadhiisanayaan guddiga deegaanka iyo khayraadka ayay la fadhiisanayaan oo fikirkooda dhiiban doono ciidankaas loo samayn doono waxyaabaha aan rigi doonaynaa inaan inaanay dib u dhicin waxa weeye in sharikad ajaanib wataa inay iska hor yimaadaan nin guda jirtaan iska hor yimaadaan wada haddaan god wada haddaan waxa weeye waxaan dowladda ayaa gacanta ku qabanaysa dowladda ayaa hogaaminaysa dowladdu ay la socoto gudayaasha aan sheegay oo ka kooban yani dadka stakeholderska ah ee qadiyadaas socota hadday noqoto wakiilada laga soo doortay deegaanka wax laga qabanayo hadday doonto hadday noqoto yani muxuu ahaaye dowladaha hoose hadday noqoto odayaasha deegaanka wixii oo loo wada jiro magaranaysa in la wada mugtay la wada tago deegaanadii oo si fiican wax loo soo fahamsiiyo ayay shaqada ku bilaabmaysaa waxyaabaha kaloo aan riili aada rabno inaan golaha aan ka dal rabno waxa weeye sharcigan argagixisada oo sharcigaas waa sharci soo socda oo weli aan ka soo gudbin dowladda kasoo gudbin sharcigaasna aada iyo aad bay wasaarada sharaagan maogtay howlaha inoo wada ay ugu dhegan yihiin inuu inoo ansaxo waayo waxyaabaha maogtay dowlad walba iminka ay samaysatay oo waxa weeye dee dunidan maanta aynu ku noolnahay waa duni cusub maaha dunidii dee nine eleven intii qarax ku dhicin maraykan qaraxa ka dhicin duni kale aynu ku noolnahay qaraxa maraykan markuu dhacay duni kale aynu ku noolnahay maanta marka taana waxaan really aan aad ka dalbayaa golaha sharcigaasi waa sharci muhiima oo shaqadan aynuunka doonahay inay bilaabanto ay ku xidhan tahay lafteedu markuu markaa sharcigaasi dhaqsana uu idinku imaanaya idin soo gaadho waxaan really aan filaynaa sharcigaana inaa insha allahu ansixisaan haddii howlaha aan sheegay qabaqaabiyoonka aan sheegay ay si fiican u samaysmaan insha allah markaa shaqadii rasmiga ahayd ayaa inoo bilaabaysa sanadkan insha allah haddii ilahay ka dhigo xagga macaadinta waxaanu doonaynaa markaanu sharcigan aanu wadno ee betroolka ee cusub aanu dhammayno ama aanu meel fiican gaadhsiino inaanu iyagana isagana bilowno aanu sharci cusub oo macaadina waa halkaa sharciga qadiimka ah aynu ka hadlinay betroolka imkanina yaallaa oo waxaanu haysanaa kiis lixdanadii la sameeyey kaana sharci cusub inaanu golaha inaanu curino oo golaha horkeeno ayaanu isagana aanu noo qorshaysan sanadkan insha allahu waxyaabaha kale aan really aada ugu dadaalina waxa weeye inaanu sharaa'ic cusub oo waxay noo qabtaa aanu baadi doono shirarkaa inkaan iin sheegay ayaa ka mid a shirarka shirarkaan u tegayno u kuurgelayna inaanu sharaa'ic kusoo jiidno dadka usoo jiidno insha allahu xagga tamarta kale sidaan idiin sheegay waxaan rabnaa inaanu aada iyo aada ugu mogtay uga ku hawlanahay inaanu sharaa'ic ajaaniba maalgashi ku sameeyaan xagga tamarta korontada khaasatan sidii korontadu inooga jabto sharaa'iga loo katay maxalliga qudhooda oo imkaaniyaad leh qudhooda arrimaha way danaynayaan marka iyadoo wada jira in really sharcigan cusub markuu hadduu markuu inoo ansaxo sharciga korontadu in markaa dabeetana ay yacni lasoo jeedo sharaa'ig waaweyn oo waxay nagala qabtaa horumarinta dhalinta dhalinta korontada iyo iyo gudbinteeda iyo qaybinteedaba waxaan dhiili yaro taabanaya arrin muhiim ah oo golaha runtii uu xoqanayo oo muddo dheer soo noqnoqonaysay arrintaas waxa weeye arrimaha ku saabsan heshiisyada shidaalada contractka petroleum sharing contractka ama heshiisyada shidaalada qadiyadaas waa qadiyad runtii naga horreysay oo dowladdii hore ilaa iminka soo noqnoqonaysay wasiirkan iyo iyo dowladdaniba aada iyo aada ixtiraam u ixtiraamayaan wixii dastuurku qoro in ay xaq u leeyihiin awoodaha wakiiladu ee ku saabsan heshiisyadan ku saabsan dood baa inta ka socota wakt wakti dheer doodaas way soconaysay marka waxaanu really runtii u baahannahay doodaas qadiyadaa lafteeda inaynu isla eegno oonu meel ku tiirino fasiraado badan oo kala duwan ayaa moodaa inay qadiyadaas ku gadaamayeen qodobkaasi waa qodobka saddex iyo kontonaad ee dastuurka ee faqradiisa saddexaad marka runtii arrintaa in la iftiimiyo ay u baahan tahay iyadoo doodaasi weli socoto sida loo eegayo ma loo turjumayo qodobkaas sida loo turjumayo heshiisyada intalo dawliga ah ee ku qoran dastuurku ma heshiise aynu ugu talagalay baa sharaa'ic wal oo ajnabi aynu wax la qorano yani shirkad wal oo ajnabiya aynu magaranaysa heshiis la galo miyay miyay huseeyaan ma waxa weeye kuwa yaan keeni karaa culays maaliyadeed waxyaabaha really aynu rabno inaan really aynu fasiro ayaa waxyaabahaasa ka mid a dooda arrintaasi weli way socotaa golaha laftiisa waxaa laga yaaba xitaa golaha laftiisa ayaa ku kala duwan qadiyadan arrintan markaa golaha waxaan really u arkaa inay mowqif ka qaataan oo isla eegaan si rasmiyana markaa hadday markaa mowqif ka qaataan ay usoo gudbiyaan dawladda markaa si ay magaranaysa ay go-aan uga qaadato haddii heshiisyadan loo arko heshiisyadan shiraal baarista loo arko marka la fasiro dastuurka qodobkiisan aan ka hadlayo in ay yihiin heshiise u baahan in golahani uu ansixiyo wasiirkan isagoo matalaya dowladda uu ka mid yahay diyaar buu u yahay inuu idin hor keeno oo ansixisaan laakiin arrintaa ha laga faaqoodo ha la eego dood baa ka socota doodeed baa ka socotay ha la iftiimiyo qodobkaa manjaraha saxana ha lasoo mariyo haddii uu golahani isla qaato inay yihiin heshiiso u baahan in ay golahani ansixiyo diyaar baan u nahay anaguna wasiirkan nin ka gabargaalaya haba yaraatee heshiisyadaa shitaabka hadday noqdaan heshiisyadaa uu dastuurka uu sheegay inuu idin hor keeno oo ansixisaan wax allaale wax yani qarsoodiyo ku jiraan ma jirayaan taa halkaasaan ku tiiriya waxaan ku xidhaya hadalkayga wada shaqaynta baarlamaanka iyo iyo dowladda sidaan yani anigu qoonsanahay kuna dhaqmayay dalalkan ka imi dal dimuqraadiya ayaynu nahay oo leh saddex waaxood waxa weeye waa fulinta waxa weeye reerdejinta iyo garsoorka mid walba mas-uuliyaad buu leeyahay mid walba mas-uuliyaadkaas sida yani wada shaqaynta ka dhaxaysa diyaar ayuu diyaar baan u nahay wada shaqaynta yani fulinta iyo ka dhaxaysa iyo haddee bayd maayo golaha golaha wakiilada reerdejinta aada iyo aad baan anigu diyaar u nahay wasaarad ahaan in aanu si wanaagsan ula shaqayno baarlamaanka shaqada naga dhaxaysa qaran inaanu wada gudano waxyaabaha dastuuriga ee yani uu waajibaadkiina ah ee inaanaan ixtiraam inaanu ixtiraano ayaanu diyaar baan u nahay ay waqti yani dowladda loo baahdo inay wax iftiimiso oo loo yeedho oo wasaaradda shaqada howlgallada ay ku jirto ee qaranka ugu jirto wax ka weydiiso diyaar baan u nahay inaan wada shaqayno guddiga loo xil saaray inay nala shaqeeyaan diyaar baan u nahay waxaanu leeli laakiin jecellahay xildhibaano in aad nagala shaqaysaan mashruucan qaran ee muhiimka ah ee aada iyo aada masiirka ummadda ahamiyad weyn u leh sidan ugu hor u horumarin lahay arrintaas waa arrinta shiraal baadhista arrintaas waxa weeye arrin dadkii idinsoo doortay ee yani meelaha qaarkood ee yani laga shaqeynaya idinsoo doortay mustaqbal weyn ahamiyad mustaqbalkooda ahamiyad weyn u leh marka runtii aada iyo aad waxaan idin boor aada idinka dalbayaa in arrintaas yani nagala shaqaysaan waa arrin horumar waa arrin horumar mustaqbalkeena potential weyn ula dalkeena in aynu saboolnimada kaga bixi karno ayaa suurtagala arrintaa haddii aynu kaga marin dhalino waxaa soosoo suurtagala arrintaasi hadday inoo hagaagto oo insha allahu khayrka aynu islayna dalkeena uu ku jira ala soo baxno inaynu ictiraafka aynu labaiyo labaatanka sannadood baadi dooninay inuu inoo soo sahlanaado ayaa suurtagala oo arrintaas sahli karto haddaynu haddaynu ka marin dhalino aynu wada ilaashanno arrintaas arrinta aynu wada ilaashano arrintaa runtii waxaan u dardaarmayaa oo kale inaynaan siyaasadayn waa arrin muhiima oo miisaan weyn dalka mustaqbalkiisa u leh waxaan aada iyo aada idinka dalbayaa arrintaas in loo arko arrin yacni mashruuc muhiima oo mashruuc qarana oo aynu ka wada shaqayno mas-uuliyaadka idinka idinku waajibay iyo mas-uuliyaadka naga waajibe waajibeba aynu si wada wada jira uga wada shaqayno wakiilo mudanayaal waxaan ku xidhayaa hadalkaygii wada shaqayn fican diyaar baan u nahay inaanu si fiican idinla shaqayno
runtii su-aashaan weydiinaya wasiirka ugu horeysa waxaa weeye wasiir waxaa jiray mashruucan kala xadaynta korontada oo hadda ka hor lagu qabtay shirkiisna aad adigu furtay berberaa mashruucaasna faa'iido badan uu dalka ay ugu jirto hadday ahaan lahayd korontadii oo hadda korontadeenu laandu kor bay marsan tahay hoosta la marin lahaa faa'iido badanna ay qaranka ugu jirto wakti horena ay ahayd kaasal mashruuca inaad faahfaahin ka bixisid waktigan waxaan ujeedayna inuu hadda ka hor uu gola yimaado waktigii sunnaadka la qabto wakti hore ahayd waana ka qayb galay su-aasha labaad waxaa jirta xaaluq badan oo inagu soo socda dhuxusha shidaya inta badan sababo badan oo aynu kaga kaaftoomi karno dhuxusha la shidayaana way jirtaa taana maxaa idinka qorshaysan waayo diga way khusaysaade dhuxul dhagax baaba laga la abuuri karaabe iska aamusaynin taasna waa mid aad baad u mahadsan tahay wasiir waana ku salaamaya asalaamu calaykum
mudan aad iyo aad baad umahadsantahay laba su-aalood waxaan umalaynaya haddaan hore fahmay waxaan ka fahmay xeerka korontada kala xadeynta muddo dheer baan sugaynay marka aad baan horta uga cudur daaranaynaa inuu really weli aanu idin soo gaadhin dhibta taagan waxaa weeye heshiiskan wax nagala shaqaynayey qubro caalamiya yani hawsha ama moogta aan ku hawlgelayna waxa weeye waa waa waa waxa weeye waa hay-ad ayaa nagala shaqaynaysay marka waxa weeye hawlaheedii ayaa really aada u jiitamay iminkun baa se ugu dhowdahay waxa weeye imika wax really dambe oo jira ma jiraan xeerka iminka annaga wasaarad ahaan wuxuu naga gudbayba oo wuxuu la qiriqaanku la la yaalaa oo dee si uu shuruucda u waafajiyo sharcigaasi marka insha allahu yani qobi qoraalkiisii waa dhow yahay inuu annaga golaha wasiiradana ugu yimaado insha allahu sida ugu dhaksaha badan ayaa jeclay inuu soo gaadho hadduu sharcigaasi inoo ansaxo sidaad u sheegtay mudane waxyaaba badan buu furaya waayo dalka marka la doonayay in la maalgashado xaggan korontada yani curinteeda iyo qaybinteeda iyo gudbinteedaba waxyaaba ugu horeeyay sharikad caalami kuweydiin xirgoonaysa electricity act maleedaha waa arrin riili ugu taagan oo riili rabna inaynu arrintaas sida ugu dhaksaha badan la magaranaysan golaha u keeno sidaa magaranaysaa u sharciyaysaan haddii aan taabto qadiyadda xagga degaanka xaalafkiisa waynu ognahay taas oo aad iyo aad baa looga hadlay arrintan bandhig cilmiyeedka berigi dhaweytaanu dhignay bisha december waa hormood degaanka qadiyaddaas go-aanana waa laga soo saaray in aynu ka gudubno sida ugu dhaksaha badan leh dee dherebayna ma hadhay runtii waxa weye waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye maalin dhow arabian desertka ama saxarooyinkan carabta ayoo kaleba dalkan u ekaanaya haddaynaan dhaqso uga gudbin dhuxushan aynu shidano runtii rajo aada iyo aada u weyn ayaa ka muuqata dalka iminka aada iyo aada maanta wacyigelin taama oo aada u fara badan waanu ka samaynay in ay jiraan siyaabo kaloo looga gudbi karta dhuxushan aynu shidanayno waynu la soconnaa dadka matalan aan dayartahay weli dee dhuxushii iyo xaabadii bay shidayaan laakiin qofka kari karaa iminka maanta l p g da waxa la liquid petroleum gas la shito ee aada bay usoo xoogaysanaysaa isticmaalkeedii waxaa kaloo jira in sharaa'ida iminka inoo keenaa gaastan la shito in ay yani ay markii hore tafaariq ku keeni jireen laakiin iminka iyadoo jumlada ay mashruuc weyn ka wadaan berbera oo marka keenaya gaas gaasi imbalka lagu soo qaadanayo iyadoo ballaadhan lagu soo qaadanaya dabeetana dalka gudihiisa ay yani warshadihii gaas mugti haamaha ku fugi lahayd ay ku jir mugti ay ku samaysmayso marka halkaa waxaanu filaynaa oo mashruucaas iminka waa dhan yahay dhammaan baan ku dhow yahay dhammaan baa la furaya mashruucaas marka gaasku maadaama markaa iminka big supply inoogu imanayso oo kamiyaad waaweyn ugu imanayso gaaska halkii ay taagnayd aad bay uga soo dhacaysaa soddon dhaalo ayaynu siisanaa gaasa ciddii ciddii iibsata soddon dhaalo bahashii haantii haantaas insha allah qiimaha soddonkaa dhaalo waxaan filaya inuu aada uga soo dhacayo marka mashruucan aan ka hadlayaa uu furmo waayo gaaska marka de waxay kamiyaadkii ku imanaysay big amount bay ku imanayaan marka taa iyada ah insha allahu ayaa runtii wax weyn ka taraysa in yani qiimihii yani la siisanayay dhuxusha imika samadu maray dhowr iyo toban dhaalo maraya markaa taa lafteeda waxaan umalayanaya dad badan oo matalan hudheelada yani dadka waaweyn ma isticmaali yani macaamiisha waaweyn ee dhuxusha isticmaali jiray inay markaa ka gudbi karaan oo u wareegi karaan muxuu ahaaye hadee bayd maayo inay inay shitaan inay shitaan bahasha gaasta shitaan waxyaabaha runtii aanu ku dhiiri gelinay dadka danyarta ah oo aanu kala shaqaynanay annaga iyo wasaaradda deegaanku annagoo ka arrinkaa ka wada soconno in aanu aada iyo aada ugu dhiirino inay u wareegaan shoolada ku shaqaynaya kerasin kerasin waxa la yidhaha kerasin ku shaqaynaya oo kerasintu waxa weeye aada iyo aad bay magaranaysaa dee yani uga jaban tahay gaastan aynu isticmaalayno marka hataa lafteeda dadka dayarta iminka waa anagii bandhigaan kusoo muujinay shooodo badan oo karasinta ku shaqeynaya dowladdu xitaa cashuurdhaafay kusoo rogtay karasinta inaan cashuurta laga laga ilaawo si ay magaranaysaa dayarta ugu jabto marka runtii meelo badan ayaan ka wadnaa hawshaas in laga gudbo oo laga magaranaysaa log- laga gudbo hawshaa yani xushaa la shidanayo dhirtan matalan garawaaga oo runtii manfac weyn inoo lahayn in sidii loogu bedeli lahaa marka haddii haddii geed la shidayo inaanu noqon geed garola ama geed qudhaca ee inuu noqdo geedka inaan mash- mashkilada inagu ahee magaranaysaa garawaaga la yidhaaho xoolina inaanu cun- inoo cunayn faa'iido manfac kalena aan lahayn marka mashaariic badan oo caynkaas ayaa liida yani annaga iyo wasaaradda deegaanku aanu ku hawlanahay oo dhiirigelina in magaranaysa aynu ka gudubno muxuu ahaaye xushan aynu shidano haddayna dhaqsi uga gudbinna dalkeenu wuxuu noqonaya dal iska xaraabo noqonaya insha allah
sacaad rasiir waxaad tilmaantay in aad aada ugu faraxsan tahay in aad ay dalka yimaadeen sharaa'ig baara iyo shidaalka sharaa'igaasoo runtii waddanka wax weyn u tareeya sida aad u tilmaantay waddanka iyo dalka iyo dadkaba raanti wax u tareeya su-aasheedu waxay tahay sharaa'igaasi waxay imanayaan waa deegaankii dadka iyo dhaqaalaha waa aynu ka heli jirnay ay inoogu noolaayeen waa dhulkii ay xooluhu inoogu noolaayeen waa deegaankii aynu runtii dee aada lafdhabarka inoo ahaa maxaa ugu talagasheen deegaanka ee miisaaniyad ah ee sharaa'iga laga qaado maxaa ugu talagasheen maxaa idinka meel yaallaa iyo haddii ay jirto lacag aad qaadeen oo sharaa'igaa ka qaadeen oo aada ugu tala gasheen warbixintaada kuma darin haddii ay jirto inaad taa noo sheegto qodobka labaad ama su-aasha labaad aan jeclaa inaan saacadda wasiir aan ku weydiiye waxa weeye arrinta ku saabsan sharciyadda heshiisyada caalamiga ah saad adigu u dhigtay ee aad tidhaahdeen toddoba shirkadood oo caalami ah ayaanu siinay runtii oo waddan ka shaqeeya adigaa tilmaamay inay sharaa- shirkado caalamiga yihiin qodobka saddex iyo kontonaad faqraddiisa saddexaadna waxay jidaysay oo ay sharci ka dhigtay heshiisyada caalamiga ah sidaad adigu tilmaantay in laga ansixiyo golaha wakiilada marka ma jirto muran kale oo la gelin karo ama dood kale oo laga furi karo maadaama dastuurku uu qeexay arrinkaa taabadaa waxaad kaga jawaabayso ayaan saacadda wasiir aan jeclaan laha inaan ku weydiiyo iyo qodobkaas oo aad moodo in hadiyo gooraale la baal maro su-aasheeda ugu dambaysa waxa weeye arrinta ku saabsan ciidanka bulshadu runtii aada bay arrintaa uga fariirtay cabsi badan iyo baqdin badan baa dadweynaha raaanta ku jirta ciidan aan ahayn ciidankii qaranka ayaad moodaa inuu raaantii dadku aada ay u hadalhayaan welina xukuumad ahaan iyo kawasiir ahaan wax lagu qanci karo oo ku saabsan arrinkaasi raaantii ee ma jiro iyadana waxaan doonaynaa inaad bulshadaada aada ka jaahil saarto waxaa ii raaca taas waxaad tilmaantay shuruuc badan ama sharciyo badan laba su-aalood bay saddex
Sha- sharciyo badan waa taas oo dambaysa sharciyo badan ba saacadka wasiir tilmaantay shaqadiina waad haysaayo waa waa lagu guda jiraa waxaa muuqata in sharciyadii iyo shaqadii ay kala horrayso halka ay ahayd in sharciyadu soo horeeyaan ama shidaal ha ahaato ama macdan ha ahaato ama tabar ha ahaato mid walba waxay ahayd in sharciyadu soo horrayso oo ay sharci- oo ay sharci noqoto waxa aad markaa qabanayso ee shidaal ah ee macdan ah ee tamar ah ee wixii lamid ah intuba waxay dambaysaa oo aad iminka ballan qaaday inaad golaha wakiilada keeni doonto miyaanay taasi sharci darro ahayn bilahi tawfiiq
Eh, waxaan codsanayaa su-aalaha hawl loo weydiiyey inaan dib loo weydiinin eh, halkaas laga sii bilaabo adana soo dhawoy
oo tamaduna aad buu wanaag- aad buu mahadsan yahay dee su-aalo badan bay weydiiye waan waxaan isku dayay inaan ra'yi aan wada xusun karo aan aan ka jawaabi karo ta ugu horreysa runtii waxa weeye waa arrin muhiima oo ku saabsan deegaanka Eh, deegaanka marka ugu horreysa mudane eh, ma aha degaan ajnabi ahoo dal ajnabiya kama shaqeyna oo dalkeenii Eh, dalka laga shaqeynayana waxa weeye dalkeenu ku wada dhalanay waxa meel dab adhi ku dhaaci jiray xoolaa ku dhaaci jiray marka ilaashihi sida loo ilaalashaayo sida magaranta yani laxajaalada inagaga jirta waa mid inoo tahay mugid inaga wada jirta Eh, hadday wasiirka noqoto iyo hadday mugta wakiilada noqotaba Eh, sharaa'ikan imanaya de- eh, dalka imanaya marka ugu horeysa Eh, waxaan reeli doonaya bal inaan yani jira dul taago sababahay u imanayaan waa maxay waxaa jirta yani khalad baad moodaa in ku ina jiro sida dadka qaarkood u fahmayaan sharaa'ikan inoo imanaya wax qabalka inoo wadaan sharaa'ikan inoo imanaya marka ugu horeysa innagaa dalbanay inay inoo yimaadaan oo wax inoo baadhaan lacagtii ayagu ay leeyahay lahaayeen lacag inagu aynu leenahay ma gelinaya lacag ayagu leeyihiin bay gelinayaan lacagtaas weliba magaranaysa ay aanay aad ugu soo hinqaltaaginin dalal caynkaasoo dee aan really yani aan stable ahayn inay lacagta geliyaan laakiin aanan magaranaysa ku qancinay in dal la iman karo oo maal la maal gashan karo uu yahay dalkani marka howlgalladan shidaalka heshiiskan dowladda sharaa'ikan lala saxeexanaya waxa weeye heshiis sugaya in ay lacag iyagu ay leeyihiin ay khasiraan oo ay xinoo baadhaan hadday markaa wax inoo helaana inaynu wixii ay heleen aynu qaybsano sida dowladdu weliba ay ula gasho heshiiskan aynu ka hadlayno production sharing agreement la yidhaaho haddii ay wax ka waayeen dalkeenana malaayinkaa ka baxay inay halkaa ka baxaan wax reere wax innaga ay moota ay mootayno u raacin aanay jirin waxay imanaya marka waxa weeye deegaanka maxaa loo qabanaya ee su-aasha meesha imanaysaa mahamiyadda ugu weyn ee sharaa'igan u imanayaan maaha inay deegaanada horumariyaan horumar degaan qas- qasdiga sharaa'igadan u imanaysaa horumar degaan maaha of course maaha inay deegaanka baabi'iso taana raalli kama nihin oo taa deegaankayga waanu ilaashanayna in la- in- in moogta aanay dhibaato aanay ku samayn laakiin horumar bay wadaa sharikadoo deegaanka horumar u wadaa heshiisyada muhiimadiisu waxa weeye waa shidaal baadhis waxaan kusoo noqonaya qodobkan eh, eh, dastuurka ku yaala saddex iyo kontonaad anigu istir waxaan u arkay inay dooda ka taagan tahay golahan laftiisa ay dooda doodaasi ka taagan tahay doodaasina dood weligeed soo socotay weeye annagu riili marnaba ishortaagi mayna tafsiirka doodan qodobkan haddii la fasiro oo la arko in heshiisyadani ay yihiin heshiisyada awgubsadaya qodobkani diyaar baanu u nahay inaanu soo gudbino marka waxa weeye majaraha lagu soo gudbinayo marka golahan wax isla qaato yaan u dhimaano
golaha muran ka taagni ma jiro qodobkan goluhu kuma muransanaa wasiirha ku celcelin waana khalad ha u noqon muran ka jiraa ma jiro waa qodob cad goluhuna waa isku waafaqsan yahay qaabka uu dhigan yahay iyo waxa uu qabo salaam calaykum goroho goroho hadduu ku is- Eh, waxaan waxaan codsanayaa mudanayaashu inay ixtiraamaan wasiirka sidaa uu sheegay wixii dastuurka cidi kuma muransanaa laakiin dee su-aasha si uga jawaabayo Goroho- I- i- in la dhegeysto way ilaaboon golaho anigu waxaan ku yidhi, aan mar labaad ku celinayaa heshiiskan dastuurkan eh, qodobka ku yaala haddii ay sha- heshiisyadani ay yihiin heshiisyada uu sugayo si rasmiya golahani ha u soo gudbiyo oo dowladda ha u soo gudbiyo aniguna waanu ka ajeedina
jawaabtu ma dhamaysatay wasiir waxaan ku noqonayaa jawaabtaadii hore wa laba laba laba laba saalood oo kalaa jiray oo ciidanka ciidanka qadiyadda ciidanka ayaa jirtay ee ciidanka waxa weeye eh,
baqasho really laga baqaa ciidankeenna anigu ma arko ciidan ajnabi oo meesha imanaya maayo waxa weeye waa waa askarteeni waxaanu really ka hadlaynaa Eh, ciidankana haddii aan la samayn oo aan kalsooni lasii sharaa'igan inay maganaysaa dhulkan ka shaqaynayaan waxa weeye sharaa'igaad ma imanayaan oo kama shaqaynayaan dalkeenna marka khiyaarka innagaa leh Eh, taana halkaasaan u dhaafay Eh, shaqaa muxuu ahaa qawaaniinta uu eh, badanuhu sheegay Eh, mudane sharci la-aan kumaanu shaqaynayn Eh, heshiisyadan dowladdii hore gashay iyo kuwaanu gallayba shuruuc baanu ku shaqaynayn shuruucii inootili baanu ku shaqaynaynay waxaynu ka hadlaynay inaynu ka guura kuwii qadiimka aynu ku shaqaynaynay oo aynu qaar cusub samaysano waan ka baxay
bismi illahi raxmaan raxiim runtii waxa weeyaan wasiirka iyo qolada madaxda kale la socotaba iyo warbixinta bibixiye aad iyo aad buu fiican tahay dadaalka uu u galay in waxyaalo badan la helana aad buu fiican tahay anu mid waxa weeye mid waxaad clarification waxa weeye distuurka wadka u yaala markii aan isku qabsanay madaxweynaha loo naxariistay golaha iyo xukuumaddii hore cigaala loo naxariistay waxaa dhacday inuu diskaaran qoray sor baa qoraynaa yidhi uu gaar u qortay madaxweynuhuna mid gaar u qoray anu waxaa saddexdii nin ee qortay baarlamaan distuurka wuu dhugu jiray madaxweynaha maanta jooga madaxweynaha maanta jooga wuu dhugu jiray axmed maxamed axmed maxamed maxamed guddigaas kamid ahaa qoran la yidhi fagare allaan xasan nugu jiray maxamed xasan dibaaruudi nugu jiray maxamed axmed jiru nugu jiray haddana waxaan iskugu sugaadho dastuurkaa ku qornay saddexdii oo keliya lixdanka qodob ee ugu horreeya anaa qoreen xeerkaa la leeyahay fiqada saddex kontonaad iyo wagaa waxaan ka qornay saddex iyo konton dastuur saddex iyo labaatan dastuur oo naamiir iyo meelo isu qadanhayna qodobkaasi sidaas u caddaan anaana qoray waana sidaa u caadiye wax tafsiira male hadda wara tafsiiro baa isku leemana taa waa taa ta labaad waxa weeye xuseen ma maqlaysid ya
qodobka soo soo ee waan ka dheerayaa kama kuma maqlaysid xuseen su'aal maqlaysaa waana burkade
taana ugu xesho wasiirka waxa weeye madaxweynuhu guddigaa uu ku jiray laakiin lalamuu qorin stoorka saddex nin baan ku qornay weliba suuqu nagala qoro xogeyn buu noohaa waa siciid algiir weeyaan ninka kale waa wasiirka maanta cadaaladda iyo aniga saddex iyaasaan kala qornay wanyeer baan qoranay qarsoodi buu ahaa daraastii madaxweynaha ka nineteen eighty seven shirkii ayaan baarlamanka baasaasa qornay oo aanu ku sheegnay isla mid buu sheegtay kii baa la isu geeyey qodobkaa waxa weeye waa saas waa ka labaad waxa weeye guddoomiye mr wasiir deegaanka had iyo jeer waxaan tagaan u yahay kabaaran ku jira koob iyo toban dee mana maqli ma ma maya qodobkaas waxa waa kalee baan ku yidhi uma baana sharaxaad qodobkaas
su'aalo weydiinaysaa wasiirka su'aal guddoomiyaha kule
alla aamusa fadlaha laga aamusa mudanaha mudanaha laga aamusa mudanaha mudanaha laga aamusa
su'aal waxa weeyaan ساعات الوزير قلب كلام ويدينا حوالي
adugu weydii su-aasha wasiirka iska dab iska hor وزير حوالي شهر كريم كمبال كير قبيلس إلى 1993 دولة دولة كده كتريسي ذيكر وش كده كتريسي كنادي كده كتوال دي وحوالي وحل الأورنجري هلا السمايو حير waana jeeteen soo wado laakiin kobkaasaa ku jiro laakiin waxa fiigan xeerkaasi inuu ka soo horeeyo oo ah deegaanka khayraad laga helo wuxuu leeyahay beertan xukuumadda dhexe maxay leedahay marka taa ma kula tahay inaad soo horreysiiso xeerka waayo waxaa tiri inaan wax badan laga qaali haddii nacagtooda kuu kamaanayaan wax laga helo iyo hadhow wixii laga helo ay soo saarayaan waxa ay soo saarayaan khayraadka laga helayo أنا وراء ما عندي فوق تعرف كده مديار موتين دولة دون الحير كان كيسو ديجان تستوحى لغيره أما أنا هلا ما هلا وعيو إن الحير كانوا كارا هذا دا لغيره وحي قادنا يسو ديجان كاش يوم الحين ديجان لك ليه حكومة الحير لغيره يا واطا فكان حوي قلب يودا بيا صار حوي أفر شيء خلاص بعدك شيء أفر تاشر خلاص sidii habeenkii dowladda haba cadayseen lahayd xaqalqalin intaasay baxseen deegaankaasa wax looga qabanayaa afartaan shirkado xaqalqalinkoogii ma haystaan ma halkee yaalaan halkee ku jiraan sidee yihiin horta mudanaha runtii mikrofoonkaa ka xumaa markii hore si fiican maan maqlayn wuxuun baanuun wuxuun baan runa ilitiraya inuu falanqeynayay xeerka qodobkan dastuurka saddex ah taa horta runtii aan ku aan ku noqdo aan ku noqdo taa xeer qodobkaa dood dheer ayaa ka taagnayd muddo dheer oo naga horreysay imikana socota waxaanu idin leenahay haddii golahu waa tabta yahay inuu turjumadiisu u arko inuu yahay heshiisyo aanu u baahannahay in golaha keenno manjaraha saxa qodobka ha soo gudbiya dalabka ha soo gudbiya dowladda annagoo la tashanayna gariiqaanada iyo harciyaqaanada jawaab ayaa naga helaysaan intaas waxaan ku dhaafaya wasiir board of corruption aanu noqdo aanu Mr.
noqdo labada su-aalood Mr. Minister Mr. Minister su-aalo kale aan ka jawaabaya waxaan ka hadlaya Ah, eh, point of corruption Eh, qodobka dastuuriga ah, eh, goluhu sidaa madaxweynaha sheegay wax muraay kama taagna xukuumadana waanu weydiinay qoraal baanu ku weydiinay inay soo gudbiso heshiisyada jawaab baanu ku sugaynaa iyada
gudoomiy gudoomiyii uu mahadsan yahay qoraalka rasmiga ee uu is- soo uu gudoomiyii sheegay uu soo gudbiyey wasiirkan matalaya dowladda qaryada u matalaya mu arag markuu arkana jawaab baa heleysaa waxaan ku noqonaya labadii su-aalaed ee mudanaha ee ku saabsanayd xeerka ku saabsan waxa deegaanku leeya- yeelanayo Ee, waxyaabaha ku saabsan ee, barwaaqo sooranka ama wada uunta qaybsiga khayraadka meesha ka soo baxaya dowlad waliba waxay ku subtaa wax la yidhaaho revenue act ama resource act mid u gaara anigu ma ogi oo xeer u gaara oo qeexaya deegaanku ku yeelanayo waxa lagu wada qeexaya mudane waxa deegaanku yeelanayo waxa ay dowladda budgetkeeda gelaya waxaynu caruurteena mustaqbalka u dhiganayno waa revenue aadka aan ka hadlay kaasu kaasa kaasaa lagu sugaya waxaa soo dhan kaana waanu ku hadlayna hawshiisi waanu ku jirna ee xaqulqalin ayuu qiinuhu weydiiyey xaqulqalinkii xagguu qabtay horta waxa lagu wixii sharikadii annagu aanu heshiis la gallay waxa weeye waa sharikadda d n o ee norwegianka ah ee washington d c madaxweynuhu markuu tegey aanu heshiiska kula saxeexnay iyo sharikadan cusub ee aanu maanta dhaweyto december aanu la gallay heshiiska ansan la yidhaaho labadaa sharikadood ayaanu heshiiso la gallay waxa la wixii kale aanu dhex- moogtay sharaa'iga ayaan ku hadlaynaa waxa weeye heshiisyadii hore ayay ayaa ayaa aanu ka dhaxalin weeye marka kuree xaqulqanimadii heshiisyadaa hore taa anigu kama jawaabi karo laakiin waxaan ka jawaabi karaa labadii sharikadoodana heshiisyadooda la gallay diyahan oo shirkadda la yidhaaho xaqalqalinkeedii siduu u dhammaa wasaaradda maaliyadda ayuu galay jeegiisu iyana tiifigaanu ka soo saaray tan maalintii dhawata december aan maganaysa la gallayna labadii jeeg ay bixiyeen ee labada bolog ay kala qaateen iyagana tiifigaanu ka soo saaray isaguna wuxuu u gudbayaa wasaaradda maaliyadda wax waloo aan anigu qabanayba يعني ما نوجد بين فوها ومارية سقر سوريا تبدأ القصص صاري وأنا سوري وحن وحد بحيان يوحي نحرونيا wasiirka aad u mahadsan yahay waxaan jecelahay su-aalaha si aan toos loo weydiiyo wasiirka lana koobo su-aalo badanna mid ama laba la weydiiyo si mudanayaasha kalena ay u helaan fursadda mudane cabdiraxmaan maxamed jaamac
بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية مدن عيال وما تصدق قدوم قدومية انت حراسات كنا وقل لي انا نوصيك وحيدين من مدى جدا ايا نوصيني اه وسيرك معناتها يتبرتا وما سيهاي وسير بيرسونال معها مركز سؤال ويديني له وحنا قدنا قدنا واجبات كيد دستورية اه وحياليه waxyaalaha dee personal attack iyo lafajabka anaa annaguba national t v baanu ka hadlaynaa kuwajin mayno marka wa- een, dadkaanu ka wakiilahay dadku waxayna soo gaadsiiyaan ama run ha noqdeen ama been ha noqdeen ama kuturikuteen ha noqdeen waxa aan u fadhinaa wakiil baan laynaa golaha wakiilada inaanu wasiirka ku shaqada la weydiino isna uu noo caddeeyo marka clarification u baan kaadoona maxaa ka jira war ah, warbaahintu qortay oo sheegaya in waktigii aada mas-uulka ka ahayd biyaha ee iminka loo sharaxaysay aada samaysay khariidad ama maab loo loogu wareejinayo biyaha xunba weyne ee bariga hargeysa loogu wareejinayo geed deeble gaar ahaan loogu galbeedka hargeysa gaar ahaan geed deeble barigaa laga keenayaa qasabadaha halkaa la dhigayaa shirkad baa u samayseen baa la leeyahay waxbaa u aasaasteen xaggaasaa keenaysa inkastoo biyihii ma kaa wareegeen laakiin waktigaa waxaan leeyahay wasiirku warqad buu qoray wuu ku saxaaxaya maxaa ka jira anigu ka odhamaayo waa waa been adigaan kaa soo arrinka oo aad ku codsanayso in halkaa la geeyo biyaha ood u tirtay dowladdeeda imaaraadka carabta ood ugu taaqday dowladda imaaraadka carabtu biyaha waxay tiri aan ogeyn biyaha waxaa la geynayaa beriga hargeysa iyo koonfurta hargeysa boqolkiiba toddobaatan hargeysa ma biyo ma laha shalay oo wasiirka maaliyadda loo yimi oo aanu kala hadalay waxaan ku dhihi wasil adigu khasabad baad ka caddaay waxaa laga qaylisay anagu booyadaha ayaanu ka cadnaa marka wasil arrintaa boards of classification waxa waxa arrinkaa arrinkaa waxaa ka jira arrinkaa waxaa ka jira waanu kaaga fadhan ko xeerka korontada ee aad sheegtay inaad golaha electricity bill ha korontada ee aad sheegtay in golahaada horkeenayso waxaana la sheegayaa inuu culays dhaqaale saarayo ama geerna ahaanba kala wareegayo hawsha ay dadweynaha u hayaan shirkadaha hagaarka ah ee privateka loo leeyahay hawsha kusoo hayaan oo la qarameynayo dawladdu la wareegaysa ama ama shirkad dawladda in favor u ah oo maalgelisa dawladda ama xukuumadda dawladda way ku wajibaan xukuumadda inaad aada siinaysaan leyrkii ay lahaayeen dhowrka shirkadood ee halkiisa ka samaysan arrinkaa ma runbaa ma beenbaa su-aasha kale waxa weeye waxaad beri hore shir jinaayad ku sheegtay inaad waddanka keenayso shirkad qiimaysa nabadgelyada shirkad qiimaysa nabadgelyada waana la keenay baa la yidhi oo way way yimaadeen somaliland miyaanay wasiir ahayn waddan labada maxaa laga jabeynaya waxaa wada su-aashaad daba socotaa wasiir waxaad sheegtay inaad abuurayso ciidan sida imikaba aad noo sheegtay ka kooban ciidanka qaranka iyo booliiska oo u gaar ah shirkadaha shiraalka qodob sida ku cad qodobka boqol iyo saddex iyo labaatan boqol afar iyo labaatan dastuurka qaranka jamhuuriyadda somaliland ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland waa saddex ciidan oo ka ah ciidanka qaranka booliiska iyo asluubta sidaa sidaa darteed ciidan kale oo afraad oo la abuuri karaa dastuurku ma ogolaa wuxuu u muuqanayaa sidii ciidankii black waterskii ciraaq oo anigu aan qabo inay markaa amarka si toosa uga qaadanayaan shirkadaha shaab cabsi weyn baa waddanka ka jirta haddaan wakiilanina markaa ciidanka abuuristiisa ma golaha golaha hadda haddaad keento goluhu dastuurkii saddexdaa ciidan baa noogu qoran ciidankan afraad aad samaynayso waa kala dastuuri markaa wasiir arkaa ka laaban ma ka laabanaysaa mise waad ku adkaysanaysa waxa dagaalka markaad ka hadlaysay dagaalka markaad ka hadlaysay
fadlan mudana waa ka codsanay
deegaanka deegaanka deegaanka marka anigu waxaan ahay green concus xildhibaano xildhibaanada daneeya deegaanka ee golaha urur weyn oo u badan golaha leenahay oo deegaanka ilaaliya waxaad ku jawaabtay markii deegaanka lagu weydiiyey wasiir waa ilaashanaynaa deegaanka very light statement waa ilaashanaynaa deegaanka wasiir maad sheegin sidaad ku ku ilaashanayso deegaanka ma noo faahfaahin kala iyo elaborate ma faahfaahin kartaa sidaad deegaanka ku ilaalinayso ma samaysan qiimeyn deegaan environmental assessment environmental impact assessment wuxuu dhulka ku keeni karo qiimeyntaa ma samayseen inteedaan ogolaan in la qodo shidaal siduu xildhibaan hore sheegana xoolo dhaqantay nahay cimlada keliya aynu waddanka dibadda u dhoofinaa waa xoolo meelihii xoolaha haddii la celin jiro oo xaalufiyo xoolihii baa dabar go-aya marka xoolaha ma waxaynu ku bedelaynaa shidaal oo shidaal degdeg aynu haysaa si aynu u dhoofino
biyihii la filayeyna xubba weyne beysna xubba weyne ka soo baxaan inay lagu wareejiyo meelaha geedeed leh ee ay waraabiseen magaalo magaalada dhinaceeda muxuuha waqooyi horta runtii wax waraaq oo wasiirkani qoray haba yaraatee ma jirto oo gudbinaysa ama wareejinaysa wax ka bedelaysa meesha biyahani u socdaan mid baan laakiin mudanaha u sheegaya ninka bilaabay ee howlgalladan xubinteeda lahaa oo wasiirkan sababaan xunba weyne aan u bilownay inaanu biyo ka baadi doono waxa salkeedu ahaa sidaanu biyo ugu heli lahayn qaybaha magaalada ee aan biyo cabbin marka wasiirkan lagu tuumayay ee laleeyahay biyihii meel kale u wadaa waa wasiirkaas ku dadaalayay inuu qaybaha aan cabbin biyo siiyo marka waan ka xogay haddii fahmay sidaa u noqday dee waana tibaro waana tibaro waxaan u gudbayaa electricity actka oo iyadana si khaldan uu xildhibaanku macluumaad khaldan la siiyey taana waan ka shaafiyayaa xeerkani waxa weeye wuxuu noqonayaa u kala xadayda howlgalladan xurinta iyo gudbinta iyo qaybinta korontada wax yani faragelina oo ay dowladdani ku yeelanaysaa shaqada socota iyo sharaa'iga privatka ee ku jira ama maxalli ha noqdeen ama ajnabi ha noqdeen ma jirto golaha ayaa sharciga ansixinaya sharciguna wadiinimi doona ka ballan doontaan laakiin anagu sidaanu aragno roolka dowladdu sharcigan saanu aragno waa regulatory wax la yidhaaho waa kala xadeyn laakiin faragelin aanu yani aanu sharaaig intaanu ka qaadno liisan ka qaadno sharaa'iga kala siinayno iyagaaba isabaabulay oo maganaysa xeerkan aad u anfacay iminka isagoo weli soo bixin ayay u arkaan inaynu dunidii la jaan qaadayno marka iyaga isku ururshay inay mugtay yani midoobaanba oo imika magaalada hargeysa oo dhowr iyo labaatan shirkadood ay korontada ka daari jireen maanta laba shirkadood oo keliya ayay isugu urureen marka insha allahu anagu waxa weeye waxaan ka kala hadlaynaa sharcigan hadduu soo gudbo kasoo gudbo golaha in aynu safetyga ilaalino standardska ay wax inoogu dhisayaan ee kubtada mugta inoogu gudbayeen inay mugta standards caalami noqdaan in yani marka kamali la doonayo ruqsad uu qaato inuu yani imkaaniyaadkii leeyahay uu ruqsadda ku qaadanayay inuu standardskii la doonayay inuu wax ku sameeyo ku sameynayo inuu safetygii iyo bugtigii nabadgelyadii korontada ilaalinayo laakiin yani dowladdu runtii maba lahaba boqolkii sagaal iyo sagaashan boqolkii shan iyo sagaashan baan oran karaa korontada aynu isticmaalaa waxaa dhabiya sharaa muxuu ahaa private baa dhabiya marka dowladdu wax yani balaana ama qorshe ay ka leedahay inay korontada la wareegto ama u gudbiso sharaa'igiida magaranaysa hadday wax wada wadaag leeyihiin midna ma jirto taasi sharki xeerkan wuxuu noo aragnaa in xeer u baahan in uu meeshii siriwala joogo oo u kala xadeeyo yacni shaqowgalada socda ee korontada sida dowladuna adduunyadaba ay u leedahay taas waa taa security assessment buu xildhibaanku taabtay maxaa u samaysay dalkii miyaanu aamin ahayn arrintaas waxaynu ka duulaynay xildhibaan markii ay sharikadda ganeel inaga baxday ay tidhi sababahan u baxnay waa amni darra ayaanu fiilgaraynay waxay noqotay dowladdu markaa inay ka jawaabto haddaan markaa iska dhigano aanu qaadano dee waxa markaa laynagu qirayaa dalkiin inaanu dan aamin ahayn sidaa la ajligeed anagoo doonaya inaanu arrintaa ka hor tagno aanu ka jawaabno ayaanu shirkad yani security firm oo international aanu contract ka gallay inay xaqiijiyaan dalkeenu inuu amni iyo xasilooni xasilooni ay jirto runtiina riboortku sidaas ku soo baxay waana xoojiyey fikirkii inagu aynu qabnay ee dalku qabay dalkan ay dal aaminay inuu yahay wax dhibi ka jirin taasi dee waxa weye waxba iska bedeli maayo fikirkii sharikadda maadaama ay tiri annagu sidaanu arkinay arrimaan nagu yimi aanu dareennay xasilooni dari sida awadeed baanu joojinay laakiin anagu arrintaa waanu ka daba tagnay riboortkaasina wuu beeliyey oo shirkad caalamiya oo ayaa inala safatoo jiri dowladdu siday u arkayso ayaanu anaanu u aragnaa dalkani waa dal aamin ah oo laga shaqayn karo xagga deegaanka xildhibaanku wuxuu weydiiyey yani sidee baad u ilaalinaysaa waan horumar bay ku ahayd warbixinteedii bay ku jirtay xildhibaan inaan waxa shaqada ugu horeysa ee la sameeya ciidamada ciidamada ciidamada marka ugu horeysa horta wax aan dastuurku aqbalin oo aanu jahayn xadayn aanu ma gelino waxa laga hadlayo yani ciidamadan howlgalada ilaalinteeda wasaaradaha ay khusayso ayaa reeli horta mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay waa wasaaradda daakhiliga shaqadan annagu aanu wadna waa shaqo farsamo ah ee ah baadhis baasool sharaa'igii baa dalbay in yani xasiloonadiideedu la sugo taas marka waxay kala hadlayaan oo kala xaajoonayaan wasaaradda daakhiliga sidii ciidanka loo dhisi lahaa mana noqonaya ciidan afraad oo dastuurka dibadda ka yaala wuxuu noqonayaa ciidan hoos yimaada wasaaradda daakhiliga waxaa laga yaabaa inuu kolley ku qoran yahay wasiirka daakhiligu inuu idin hor yimaado isagaa idin faahfaahin doona ciidankaasi si u dhismayo mas-uuliyaadkaasi aniga mas-uuliyaadkayga maaha waa amni waa wasaaradda daakhiliga arrintaas deegaankan usoo noqonaya deegaankan usoo noqonaya deegaanka siduu ilaalinaya wasiirku horta dega wasiir waxyaabaha aynu ka hadlayno ee yani xagga mogtay ilaalinta deegaanka waxaad moodaa wasiirkan inuu nin maraykan ku dhashay yahay wasiirkani saraad ku dhashay saraad meesha la yidhaaho ayuu ku dhashay deegaankaas wax laga baarayna way ku jirtaa meesha saraad saraad way ku jirtaa ma u malaynaysaa wasiir meeshii aabbayaashay mogtay cabdsaamayadeedu ay xoolaha ku raaci jireen ayaan loo ogolaanaynaa in ay xaalafiyaan oo ay sumeeyaan oo wixii aynu magaranaysa nololeyna sida xoolahaynu ay ku baktiyaan horta runtii waxa weeye marka ugu horreysa intaan shaqaba bilaabin waxaad basically mas-uuliyadda ay naga saaran xagga deegaanka ah in aan assessment samayno sharikadda contractkii ugu horreeyaan la saxeexnay intaanay shaqo qaban sharikad walba intaanay shaqo qaban waxa weeye waxa la yidhaha environmental impact assessment waa inay deegaanka eegaan maaha shirkadda iyadoo waa shirkad u khaasa deegaanka iyo hawlaheeda ku saabsan marka deegaanka markay saaba eegto waxay arkaysaa deegaanku siduu cimiladiisu tahay siduu magaalada dhartiisu tahay yani waxa xoolaha yaalla waxay isticmaalaan waxa weeye markaas shaqadaa imanaysa waxaa la doonaya markaa in aanay mudaro weyn u geysan shaqadaasi